إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar madaafiic ah ku qaaday askarta ugandha ee haysata degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ayaa ka soo baxaysa socdaal kadis ah oo uu magaalada muqdisho ku tegay mid ka mid ah wasiirada itoobiya ku dhowaad labaatan askari ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka afghanistan khasaaro culus ayaa ciidamada itoobiya ku gaaray weeraro shalay iyo doraad ku qabsaday gobolka gado waxaa shalay weerar laba jiho ah lagu qaaday askarta dowladda federaalk ee ku sugan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaa deegaan hoostaga degmada ceelbuur ka qabsoontay dowro loo qabtay konton dhallinyaro ah taasoo uu hirgeliyey maamulka islaamiga ah ee gobolka dibadbaxyo lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweynaha dalka maali ayaa ka socda waddankaasi masar ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay ka codsatay in ay soo farageliyaan khilaafka u dhexeeya itoobiya iyo iyaga ee ku aadan biyo xireenka webiga niil warkaasoo dhammaystirana goordhow ayaan faahfaahin doona إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaal iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkiioo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar madaafiic ah ku qaaday askarta yugandha ee haysta degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise
ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa waxay shalay dukhaysay xerada ay ciidanka ugandha ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose duqayntan oo dhacday shalay gelinkii hore ayaa waxaa si toos ah loogu beegsaday xerada iyadoona magaalada laga maqlayay huganta madaafiicda dadka ku dhaqan degmada janaale waxay inoo sheegeen inay maqlayeen dhawaqa in ka badan toban madfac ilaa iyo haddana lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha muddo kadib duqayntan waxay ciidamada shisheeye bilaabeen inay iyaguna madaafiic ridaan balse lama soo sheegin cid wax ku noqotay isla shalay waxay sidoo kale mujaahidiintu muddo laba goor ah weerareen ciidamada dowladda federaalk ee kuwa ugandha ku weheliya degmada jannaale mid ka mid ah waxa uu ka dhacay jihada doobis halka kan kalena lagu qaaday ciidamo ku sugnaa dhanka hangaraariya xog madax bannaan oo aan helnay waxay sheegaysaa in ciidamada dowladda federaalk ay labada weerar kala kulmeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow saraakiisha qaar oo aan la xiriirnay ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan ciidamada uganda ayaa dhowr bilood ka hor qabsaday degmada jannaale waxayna hareeraha iska xijiyeen ciidamada dowladda federaalka iyagoo ka taxdiraya mid la mid ah weerarkii weynaa oo dhowr sano ka hor lagu soo afjaray guutooyinkoodii jannaale haystay kuwaasoo noqday wax la dilo wax carara iyo qaar webiga isku tuura khasaare culus ayaa ciidamada itoobiya ku gaaray weeraro shalay iyo doraad ku qabsaday gobolka gado waa kan abuubakar ibraahim wararka naga soo gaaraya gobolka gado ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay khasaare culus gaarsiiyeen askar xabashi ah oo socdaal ku jirtay xabashidan oo ka soo baxay gobolka bay kuna sii jeeday dalkooda maadaama ay beddelayeen ciidamo kale oo dhowaan si rafaad ah ku soo gaaray gobolka ayaa waxaa maalintii shalay iyo doraadba lagu beegsaday meel duleedka ka ah deegaanka yurkud oo xigta dhanka gadow maalintii shalay waxaa laga gubay laba gaari oo nooca dagaalka ah kadib markii qaraxyo waaweyn lagula beegsaday halka doraad looga gubay halka gaari waxaana uga dhintay askar badan oo aanan weli cadadooda la helin maalintii shalay markii laga gubay labada gaari islamarkaana ku mashquuleen kala daabulidda meydadka iyo dhaawacyada ayaa waxaa lala beegsaday duqayn madaafiicda goobta ah taasoo sii kordhisay khasaarahooda ila wareedyo deegaan ah oo magacooda iyo codkoodaba u qariyey sababo ammaan ayaa inoo sheegay in gelinkii dambe ee maalintii shalay ay u soo degtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah taasoo qaaday meydad iyo dhaawacyo intaas kadib waxaa iyagoo efentari ah amallu ku socda gabaldhicii isla shalay lala beegsaday qaraxyo kale oo waaweyn khasaare culus ayaana ka soo gaaray goobtii ayayna iska fadhiisteen kuna hoydeen habeenkii xalay arrinta xusida mudan ayaa waxay tahay in ciidamada la beegsaday uu socdaalkooda yahay mid aad gaabis u ah iyadoo maalintii shalay oo jimco ahayd iyo daraad oo khamiis ahayd ay ku socdeen wax ka yar laba kilomitir waxaana ugu wacan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo cagta cagta u saaray goob welibana ku beegsanaya ciidankan beddelka ah ee ku wajahan dalkooda ayaa markii ay ka soo baxayeen bay waxaa si lama filaan ah loo ogeysiiyey inay beddel yihiin kadibna farxaddooda ayaa isqabsatay xerada oo dhan qaar badan oo ku faraxsanaa beddelka islamarkaana rajaynaya inay dalkooda ku gaaraan si nabadgelyo ah ayaa ku go-ay maalmaha kooban ee ay sii luudayaan ilaa iyo haddana lama oga in dalkooda ay gaari doonaan iyo in kale maadaama ay yihiin askar la daba taagan yahay faahfaahin ayaa ka soo baxaysa socdaal kadis ah oo uu magaalada muqdisho ku tegay mid ka mid ah wasiirada itoobiya warkan waxaa noo diyaariyay cabdifataax filibiin jimcihii shalay waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka degay mid ka mid ah wasiirada xukuumadda itoobiya axmed shidde oo ah wasiirka maaliyadda ee itoobiya oo uu socdaalkiisu ahaa mid aan horey loo sii shaacin ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxda dowladda federaalka xarunta madaxtooyada ayaa waxa uu kula kulmay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyaga oo ka sheekaystay arrimo fara badan qoraal kooban oo uu safiirka itoobiya ee magaalada muqdisho bartiisa facebooka kusoo daabacaya ayaa waxa uu ku sheegay inuu guul kusoo dhammaaday kulanka waxaana uu tibaaxay inuu ahaa mid sare lagu qaadayay xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo xukuumadda adis ababa macluumaad lagu kalsoon yahay oo ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxay sheegayaan in socdaalka wasiirka daah looga dhigay daawo dhowr kartoon ah oo wax laga soo saaray diyaaraddii uu soo raacay taasoo lagu sheegay deeq loogu talagalay in dowladda federaalka ah looga caawiyo coronavirus taasi waxaa loogu talagalay in saxaafadda iyo bulshada indheheedaba looga sii jeediyo halista uu xambaarsanaa socdaalka wasiirka maaliyadda ee itoobiya safarkiisa iyo kulankii uu la qaatay farmaajo ayaa waxa uu ku qotomay afartii dekadood ee kal hore madaxtooyada magaalada muqdisho lagu saxiixay ra-iisul wasaaraha itoobiya wasiirkan ayaa dhowr bilood ka hor booqasho ku tegay magaalada hargeysa isagoo muuse biixi kala soo hadlay qorshaha cusub ee itoobiya ay ka leedahay dekadda magaalada berbera isku soo wada duubo dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha itoobiya uu shaaca ka qaaday in madaxda dowladda federaalka iyo golayaasheeduba ay ka ogolaadeen in soomaaliya lagu biiriyo itoobiya si ay uga faa'iidaystaan badda iyo beriga baaxadda leh ee uu khayraadku dhex eegaago sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa saacada ka hor lagu toogtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya askar hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sarkaalkan ku dilay gudaha degmada dharkeenley xilli uu socdaal ku jiray sarkaalkan oo ay darajadiisu ahayd labaxdegle lana oran jiray cali raagi ayaa waxaa lagu dhuftay dhowr xabadood oo sababtay inuu durbadiiba geeriyoodo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka sarkaalkan kaasoo ay dagaalyahaanadoodu ku furteen bastoolad uu watay magaalada muqdisho ayaa waxaa joogto ka ah weerarada sida gaarka ah loogu beegsado mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka sidoo kale waxaa lagu beegsadaa askarta shisheeye oo lagu qaado weeraro duqaymo ah qaraxyo iyadoo waqtiyada qaar xarumahooda la jiiro waxaa deegaan hoostaga degmada ceelbuur ka qabsoomay dowro loo qabtay konton dhallinyaro ah taasoo uu hirgeliyey maamulka islaamiga ah ee gobolka mar kale iyo abuubakar dowradan oo socotay muddo bil ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool deegaanka diri oo hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dhallinyarada dowladda loo qabtay ayaa waxay tiradoodu ahayd konton ruux kuwaas oo ka mid ahaa dhallinyarada ku nool deegaanka diri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dowradan ayaa waxaa loogu magacdaray sheekh cabdalla casaam raximahullah iyadoona dhallinyaradii ka faa'iidaystay ay ka warbixiyeen casharadii ay qaateen waxaan qaaday maalmaha waxaa noo socotay duruuf aad iyo aada u muhiima oo aada iyo aada noo ansaxayso dadka iyo deeqaan waxaa noo duruusa saxaan noo soo dhigay waxaa kamid ilaa dhowr kitaab ah الرسول ثلاثة يا أربعين نووية القواعد أربعة waxaan ka faysanay ilaa dhowr dhalinyaro afartaniyo ilaa kontaniya u dhexay bedel aada iyo aad baa dad oo waxa ada aqoon hadii oo lagu soo kordhiyo oo lagu faa'iideeyo waxuna dib lahay baalaa ka dhigay waa ku anfaca aakhira ee adduunyada adduunye wax xun oo samay rabta oo tagtaya iyo wax fiican oo samay rabta iyo samaysa ajirkeeda allaada ogaatay ajirkaas inuu meel ku yaalo wax badan aan ka faa'iidin waxa aan ka faa'iidaysan in dowlad kale iyo dowlad aan meeshada kasii wadi doono oo macalimiin kale iyo iyo ardada inaan ogtaan joogno inta ka faa'iidaysan karto iyo inta kale noo soo kordhe intaasoo dhan aan ka wada faa'iidaysano waana ku wada booriyeynaa qaryada dhan aan wada gaarsiiyeynaa waxaan leenahay dowlada masaajid ka socoto dowladaas aan kasoo qayb galno aan wax faa'iidaysanayo baalaa ka dhigay sidoo kale qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa sameeyey bandhig waxbarasho oo muujinaya kobaca diineedda ay xambaareen muddadii ay socotay dowladda اعلم أبو رحمك الله ولا أكون حريص إنه يجب أن يواجب علينا قرقة أن يواجب تعلم أربع مسائل أفضل مسألة برشده الأولى مدكوبة العلم علم الوعي هو يسوون علمه معرفة الله على قرشدي سواي ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد قرشدي ومعرفة الدين الإسلام دين الإسلام قرشدي بالأدلة الآن الثانية مد اللباد العمل وعمل قلوة الدين علمي wiirka waxaa la amra an uqaatila naasa inaan dadka la dagaalamo xataa intii ishhadi ay kafirayaan an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla maahane wa ana maxamedan nabi maxamedna rasuulullahi rasuulka ilahi inuu yahay yaqiimu salaad salaada iyo zakaad dekada ay bixiyaan idaa facaluu hadda intaas sameeyaan daalika daalika arrinkaas casamuu waa iga ilaaliyeen minii aniga dimaahum dhiigooda iyo amwaalahum hawlahooda ilaa bixaqil islaami حق إسلام وكلية معينة حسابه حسابه على الله تعالى بخيس أيوها walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa si xiriir ah uga soconaya dowlaad iyo xamlad dacwi ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud markaana waa xubinta ganacsiga iyo maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhegaystayaal guud ahaan xubinta ganacsiga waxaan maanta ku qaadanaynaa bangiyada maraykanka oo lumiyey lacag badan oo macaashkooda ah
بداتها talaadadii lasoo dhaafay waxaa la sii daayey xog rasmi ah oo ku saabsan hoos u dhac ku yimid faa'iidooyinka bangiga maraykanka qiyaastii toddobaatan boqolkiiba arrintan ayaa noqotay mid walwal xoogan ku haysa dhaqaalyahaanada waddankaas inkastoo in ka badan nus ka mid ah bangiyada maraykanka ay ku dhawaaqeen faa'iidooyinkooda inay hoos u dhaceen iyo inaysan toddoba dhibic saddex boqolkiiba bangiyada aysan diiwaan gelin faa'iidooyinka ayaa haddana falanqeeyayaasha dhaqaalaha waxay sababta dusha ugu tuureen cudurka covid nneteen shariiq cusmaan oo ka mid ah khabiir maaliyadeed oo ku sugan washington ayaa saadaaliyey in xaaladdu kasii dari karto haddii cudurka korona uu sii daba dheeraado dhibaatooyinka dhaqaale ee soo wajahay maraykanka ayaa muwaadiniinta dalkaasi xasuusinaya xiisadihii dhaqaale ee sannadihii labada kun iyo sideedda iyo labada kun iyo sagaalkii dhibaatada hadda haysata maraykanka kuma koobna qaybta maaliyadda balse waa mid dhaqaale dhibaatada ka taagan maraykanka waxaa sii murjiyey shaqola-aanta iyadoo aqalka waddankaasi looga taliyo uu sheegay in dadka shaqola-aanta ah ay gaarayaan afar milyan oo qof dhaqaaleyahaano badan ayaa ku talinaya maraykanka in uu raadiyo daawo rasmi ah iyo talaal lagu wajahayo cudurka korona si ay ugu yaraato dhimashada tirada badan una badbaado dhaqaalaha dalka oo halis wajahaya halkaa ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها markaana dalka afghanistan ku dhowaad labaatan askari ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka afghanistan ciidamada imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa weerar qorshaysan oo xoog leh waxa ay ku qaadeen difaacay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda kaabuul weerarka waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga gobolka kabiisa waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray askarta xukuumadda kaabuul inta haatan la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhintay toddoba iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda kuwaas oo ku sugnaa bar kontarool ee la weeraray afghanistan waxaa ka dhacaya weeraro waaweyn oo qorshaysan kuwaas oo ay imaaradu ku qaadayso goobaha ay ku sugan yihiin askarta dowladda afghanistan masar ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay ka codsatay inay soo farageliyaan khilaafka u dhexeeya itoobiya iyo iyaga ee ku aadan biyo xireenka webiga niil masar waxa ay ugu yeertay golaha amniga ee qaramada midoobay inay si deg deg ah usoo farageliyaan khilaafka kala dhexeeya etoobiya si loo sii bilaabo wadahadallada ku saabsan biyo-xireenka warkan ayay dowladda ku dhawaaqday shalay oo jimco ahayd waxaana warkan uu ku soo aaday xilli cirka ay isu sii shareerayso xiisadda kacsan ee u dhexaysa etoobiya iyo masar dhowr jeer ayaa waxaa la qabtay wadahadallo u dhexeeya masar iyo etoobiya iyo suudaan oo dhan ah waxaana dhammaan wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo lagu guuldaraystay in laga soo saaro heshiis dhammaystiran oo ku aadan biyo-xireenka webiga niil qaahira waxa ay codsatay in lasoo farageliyo qorshaha etoobiya si loo adkeeyo muhiimadda ay leedahay in saddexda dal ay sii wadaan wadahadallada sida ay wasaaradda arrimaha dibadda masar ku sheegtay hadal ay soo saartay masar waxa ay qaadatay go-aankan iyadoo loo eegayo wadahadalladii la joojiyey ee dhowaan dhacay ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda masar laba wareeg oo ka dhacay dalka maraykanka gaar ahaan washington ayaa lagu kala tegay waxaana ay ku soo dhammaadeen heshiis la-aan muranka ka dhashay biyo-xireenka webiga niil ayaa yimid markii etoobiya ay caddaysatay damaciida qotada dheer ee ku wajahan in ay noqoto quwad weyn oo awood u leh helista tamar iyo mashiino ay ku horumariso biyo-xireenkeeda webiga niil taas oo walaac xoogan ay ka muujiyeen masaarida iyagoo ka bakdin qaba in biyo-xireenka uu xanibo biyaha soo gaari jiray masar masaarida ayaa ah dad ku tiirsan webiga niil waxaana biyo-xireenka ay u arkaan khatar soo wajahaysa dowladda etoobiya ayaa dhowaan sheegtay inay sii wadayso qorshaheeda oo aysan ka hakan doonin annaga ahaan qasab ma ahan inaan heshiis gaarno ka hor intaanan bilaabin buuxinta biyo-xireenka waxaana si deg deg ah u bilaabi doonaa nidaamka buuxinta biyo-xireenka xilxili roobaadka soo socda ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda etoobiya kaas oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee b ugu dambayntiina dad aad u badan ayaa isugu soo baxay mar kale wadooyinka caasimadda maali ee bamako waxa ay sii wadaan dibadbaxyo iyo dhaqdhaqaaqyo ay ugu magacdareen dhaqdhaqaaqa juun shan iyagoo dib u soo cusboonaysiiyey dalabkooda ku aadan in uu iscasilo madaxweynaha dalkaasi dibadbaxyada shalay dhacay ayay dadku ku dalbanayeen in si deg deg ah meesha uu kaga baxo madaxweynaha oo dowladdiisa lagu eedeeyey musuq maasuq banaanbaxyaasha shalayto waxaa kasoo dhex muuqanayay siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda waxaana ay sheegeen inay sii kordheen khalalaasaha amni xumo ee gobolada waqooyi ee bartamaha dalka iyo musuq maasuqa harakeeyay dowladda maali ayaa u muuqata mid ay kusii fidayaan banaanbaxyaasha iyadoo ilaa iyo haddana dowladdu ay ka gaabsanayso fulinta waxa ay dalbanayaan dadka warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta